doorashooyinka ka dhacay belgium waxay ahayd doorashooyinkii deegaanka golaha deegaanka dee dalkana beryahan oo dhanbe si xawli ah ayay uga socdeen xamaasad siyaasadeed oo badan ayaa toddobaadadii u dambeeyey ka dhacay waxayna qabsoontay afar iyo tobankii bishan kolley si fiicanna way u dhacday dee axsaabtii ugu tunka waaweyneeda dankana hadda way ugu sitaan si fiican oo nabadgelya ku jirtana way u dhacday waa garta marka doorashooyinka waxaa la yidhi waxaa ku jiray dad soomaali ah oo tartamay ma jireen cid guulaysatay oo soo baxday ilaa iyo iminka
intii ogaalkay ah waxaa shan qof oo soomaali ah ayaa ka tirsanaa amba dadkii u baratamayay golaha deegaanka intii ogaalkay ahayd waxaana hadda igu maqala oo ko kuwaas waxay kasoo kala jeejeedeen gobollo gaar ah magaalooyin kala gaar ah hadda laakiin waxaa la ii sheegayaa gabarh kamid ah oo soomaaliyeed inay ku guureysatay golaha deegaanka ee magaalada luven oo caasimadu ah gobol kamid a gobolada belgium oo hadda iyadu heshay sida aan qoraalada ku arkayo dad ilaa sideed boqol ku dhow ay ku codeeyeen magaalada ay degan tahay caasimadda dalka belgiumka wax soomaali ah oo guul ka keena ma jiraan doorashooyinka
caasimaddu waxay u jirtaa magaaladan ay gabadhani kasoo baxday ilaa kotomeeyo kilometer dad laba qof ah ayaa ka baratamayay ayaan ogahay amba la ii sheegay marka ilaa hadda weli wax rasmi ahoo soo baxay oo aan ilaa hadda ogahay ma jiro oo tilmaamaya inay guul gaadheen dadkii soomaaliyeed ee halkaa ka muxuu ka ka qayb galaya doorashada ha marka gabadha aad sheegtay inay guulaysatay magaceeda ma ma taqaanaa maxaana is leedahay waa ay ku guulaysatay
magacigu waxaa la yidhaahdaa sida aan arkayo sahra maxamed khila khaliif ayaa la yidhahdaa aqoon kulle shaksiya uma lihi laakiin waxaan qiyaasayaa dee ololo siyaasadeed iyo dadaal beeri oo ay muujisay oo ay umu lagu qancay oo dadkii deegaanka iyo dadkii magaalada ay wada noolaayeen ku qorceen oo dadaal dheer un kulley salka ku hayo ayaan qabaa inay guushan maanta ay halantay ku gaadhay waana guul weyn oo usoo hoyatay dadka soomaaliyeed in gabadh soomaaliyeed oo da-deedu weli gaadhin shan iyo labaatan sano xilliga xilli waxbarashada ku jirto in ay tiro dad ahoo intaa la eg uga codeeyaan caasumad gobol oo ka tirsan dalka belgium wuxuu leey waxay u tahay dadka soomaaliyeed ee ku nool belgium iyo guud ahaan yurub farxad aada u ballaaran baa kulley qabaa waa gartay doorashooyinkii dhowaanahan ka dhacayay dalalka yurub sida sweden iyo ingiriiska iyo weliba beljimka oo aan hadda ka hadlayno soomaalida guulo ayay ka keeneen dadkii tartamay marka maxay kaga dhigan tahay guud ahaan soomaalida ku nool yurub doorkan siyaasadeed ee ay ciyaarayaan
wax weyn baan kulley qabaa oo kolka belgium loo eego wadamada kale ee yurub anigu waxaan qabaa inay maanta ay tahay tanito kuwa xitaa ka weyn sababtaan sidaa uleh waxa weeye dadka soomaaliyeed ee dalkan belgium ku nool waa dad intooda badan yimiday shan iyo tobankii sane ee u dambeeyey soomaali badan wadanka may deganaa jirin halka wadamadan sweden iyo holland iyo ingiriisku dadku ay muddooyin aada u badan ay ku noolaayeen xilligaa gaaban amba kooban gudahe durba sanadkan waxaa isku soo sharaxay shan qof oo soomaali ah inay ka qayb galaan doorashooyinka golaha deegaanka taas waxay tilmaan u tahay amba ay kutusaysaa firfircooni xoogan inay dadka belgium had soomaaliyeeda ku nool ay durba kula jaan qaadeen siyaasadii belgiumka oo ay aada u fahmeen belgiumkana sida aada ogtahay siyaasadiisu way furfuran tahay aada ayay u furfuran tahay qofba awoodda uu leeyahay iyo siyaasadda iyo wuxuu isagu muujo ayuu mar walba lagu dooranayaa sidaasna inay door weyn iyo furfurasho siyaasadeed dalka ka jira ay wax badan fudud suulayaan qabaan